wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug doctor cabdiweli cabdulaahi jaamac ayaa shirkaas soo soo xiray shirka isku xirkadib u eegeysta qorshaha mashaariicda caafimaadka galmudug shirkan oo muhiim u ahaa horumarinta adeegyada caafimaadka ayaa la qabtaa saddexdii biloodba mar iyadoona diiradda lagu saaro waxaana diiradda lagu saaraa sidii loo qiimin lahaa mashaariic socota loona dejin lahaa qorshayaal wax ku-al ah oo kor loogu qaadayo adeegyada caafimaadka bulshada reer galmudug ay helaan doctor cabdiweli wuxuu carrab ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in wada shaqaynta hay-adaha caafimaadka iyo kuwa ka howlgelaya xarumaha caafimaadka si loo xaqiijiyo adeegyo caafimaad oo tayo leh oo gaarahaan bulshada soomaaliyeed gaarahaan bulshada reer galmudug iyadoona la xoojinaya meelaha caafimaadka u ka liito
talooyinkii qiimaha badnaa ee aada ka soo saarteen shirkan waxaa ka mid ahaa dayactirkii iyo dhismayaashii isbitaalada oo aan shirka furitaankiisiina aan uga hadalnay haddana ay taladu tahay inay dadku reer galmudug isku tashtaan oo qeyb ka noqdaan dhismayaasha iyo qalabeynta isbitaalada ama xarumaha caafimaadka ee deegaanka si dadka nagu u helaan adeeg caafimaad meel qurux badanna loogu adeego waxaan ka hadalnay ambulance systemka ama refaralka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha ka shaqeeya gobolka mudug ay ka mid yihiin wally vision iyo i m c iyo dhammaan oo aan ognahay hay-ad kasta in ka badan shan gaari inuu kiraysan yahay markii aan calculation aan sameynay oo xisaabtanayna aan ogaanay laba gaari oo kiraysan kasta waxay iibin karaan saddex gaari oo ambulance lacagtooda lagu iibin karaa halkii gaari oo kiraysan waxaa ku baxa lixdan kun lacag ku dhowaada haddii laba gaari lacagtooda ay tahay boqol iyo siddeetan waxay noo iibisaa saddex gaari oo hartooba ambulance noo iibisaa kuwii kasii badanna waa la mid marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxay hadda ka dambeeya inay hay-adahaasi ka gudbaan baabuurta kareynayo la kareynayo shaksiga looga faa-iideynayo oo loo gudbo baabuur dadkao dhan u shaqeynaysa degaanka iyo dadkana u haraysay markuu mashruucu dhammaado waaweyn ka fuliyey galmudug guud ahaan waxaa caqabadaha hadda laga hadlay ku jirtay arrin ku saabsan inay xaruumuhu ay korontada dhibaato badan ku qabaan laakiin waxaan iska hilmaanay shalay inaan meeshaan ka sheegno in wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka federaalka wasaaradda tabarta iyo biyaha galmudug iyo federaalka iyo deeqbixiyaha oo ahaa waali bangigaba inaan ku guuleysanay inaan solar electricity u sameyno soddon xarumood oo dowlad goboleedka galmudug ku tahay ku yaala xarumahaas ayagaa waxaan si gooniya u siinay tixgelin isbitaalada degmooyinka isbitaal degmo dambe oo koronto lacag ah isticmaali doona inuusan jirin laga bilaabo bishan abril dhammaadkeeda hadduu ilaah yidhaahdo dhammaan isbitaalada degmooyinka waxaan ku qalabeynay solar system annagoo weliba eegayna cabacitiga uu leeyahay isbitaalkaasi isbitaalba isbitaalka kale intuu ka weyn yahay baa soolarka lagu xiranayana uu ka badan yahay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay ka hulantay si kor loogu qaadi laha adeegyada caafimaadka bulshada reer galmudug ay siiso taasoo qayb ka tahay msajada iyo sidoo kale xarumaha caafimaad ee isbitaalada ay gacanta ku hayso dowladda galmudug iyadoona la rajaynaya waxbayn ka taran shirarka noocan oo la qabto si wax looga bedelo xarumaha caafimaadka iyo meelaha tayadu ka liidato adeegyada caafimaadka bulshada reer galmudug